Waybalha gabagabaya mashruuqa laymadhiniga wadnaada ee orlan suubi toddobaatan unug oo dhalatay iyo oo wadnaada ku bogsan mashruucu way fuliyay dhakhaatiir soomaali i turkee wayna isku kaaladay hormuud salaam foundation iyo hay-adda muntada aid oo fadhishiiya dalka ingiriiska guddoomiyaga hay-adda hormuud salaam foundation cabdulaahi nuur cusmaan ya sheegay iniya kugohonta sidii oon daryeelo lahaayeen awlaado soomaaliyeed ee ka dhibaataysan guda wadanka annaga hormuud islam foundation haddaan nahay waxaa markaas naga go-an dadka soomaaliyeed wax walba oo suurageli kara inaan la caawino horeyna waxaan u sheegnay in aanan nasanaynin inta calanka soomaaliyeed oo xanuunsan yahay waana wadaynaa insha allah sanadkan lix anug ayaan waxaan u dirnay dadka talyaaniga sanadka hore sideeda aan u dirnay annagoo iskaashanayno isbitaal ku yaalla magaalada milan waxaa ka soo shaqaysay gabar soomaaliyeed oo degan magaalada milan barnaamijkaas ole adna macalin cabdiraxmaan ilaahay ajir ha ka siiyo waxaan kala shaqeynay barnaamijka qaybis ugu horeysay isbitaalka welker isbitaalka marka iskaashiga macnuu samaynayaa waxbuuna tara marka sadaaqa muqdisho health clinic soomaali sudanes iyo muntada inaan iskaashano oon ka wada shaqeyn barnaamijkan aada ayaan ugu faraxsannahay una soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in iskaashigan uu sii socdo si inta u baahan dawada mataqaanaa lasii daaweeya wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalk soomaaliya tigtoreysa maryan maxamed xuseen yaan mahadnagtay dhammaan hay-adoogii ku qayb qaadaday ololagu maanta waa maalintii labaad aan imaanayo oo muxuu ahaay isbitaalkan aadkii aadka u weyn soomaali sudaneys lagu qabanayo waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaa hay-adaha samafalka ah ee nooga yimid u k iyo kuwa maxalliga ah ee ka shaqeeyo iyo walaalkeen maxamed oo asagana hormuud u ah howshaan aad iyo aada waxaan ugu faraxsanahay wasaaradda caafimaadka magaceeda anoo ku hadlayo inaan garabkiina taagannahay inaan diyaar idinla nahay hel iyo hooba waana ku mahadsantihiin waana idinkaga mahad celinaynaa toddobaatan waxawaaye way yar tahay way ka badan yihiin dadka waa la keenaa insha allah qalliinkaana wuu sii socon doonaa aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa hormuud foundation oo mar kasta isku xil saarto inay muxuu ahaa u kaalmayso walaalaheed oo soomaaliyeed waa markii afaraad aan jeclahay aan kala qaybgalayo hormuud foundation in ilmaha soomaaliyeed dal iyo dibadna loo qaado gudahana lagu daaweeyo waan ugu mahad celinaa wasaaradda caafimaadka anoo magaceeda ku hadlaya iyo magaceygana waxaa idiin ballanqaadaa inaan diyaar idinla nahay wax kastoo u baahatiin inaan annaga dhinaceennana aan ka shaqayno waana ku mahadsantihiin mashruucun ya qayb ku ah dadaalada roogtada ee lankajara samatabiyowka owlaado soomaaliyeed ee la tacaalahaya xanuunada wadnaada si lanka horseeda inuu helan nolol caafimaad leh rajo iyo mustaqbal ifow